bismillahi raxmaan iraxiim halkan waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho kuna soo dhowaada qodobada ugu dooran warkayga subax ciidamada xoogga dalka oo al-shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta maamul goboleedyada oo xiriirka u jaray wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya sare u kac ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha nool ee lagu iibiyo suuqyada ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo degmada baraabe ee gobolka shabeellada hoose akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah khasaare ka dhashay weerar dad lagu dilay oo ka dhacay gudaha dalka iiraan iyo dibadbaxyada ka socda isla dalka iiraan oo sii xoogaystay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan waa khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiy tobanka bisha novembar sanada laba kun labaiy labaatan qodobadii ugu doroonaa warkayga subax ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ka bilowno iyadoo weli howlgallo ka dhana al-shabaab ee ka socdaan deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobolada dalka ayaa wararka ka imaanaya gobolka hiiraan waxaay sheegayeen in al-shabaab deegaan ka tirsan gobolkaasi oo horey ay ugu sugnaayeen laga saaray wararkii ugu dambeeyey halkaasi ka imaanaya ayaana waxay tilmaamayaan in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka howlgallo kala duwan ay ka wadaan gobolkaasi hiiraan howlgalladaas oo ah kuwa looga soo horjeedo al-shabaab oo la doonayo in looga saaro deegaanada iyo degmooyinka ka harsan ay ku harsan yihiin oo ku yaala gobolkaasi hiiraan abaabul ka dhana al-shabaab ayaa waxa uu ka socdaa qeybo fara badan oo kamid a gobolada dalka haba ku darnaada ee gobolka hiiraan shabeellaha dhexe galgaduud iyo shabeellada hoose oo dhowaan lagu wado in howlgallo ka dhana al-shabaab ay ka bilowdaan gobolkaasi lagu magacaabo shabeellada hoose wasaaradda wasaaradaha boostada isgaarsiinta dowlad goboleedyada dalka ayaa waxay xiriirka u jareen wasaaradda isgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirada boostada iyo isgaarsiinta maamul goboleedyada dalka ayaa bayaan ay soo saareen xiriirka ugu jiray wasiirka isgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya jaamac xasan khaliif oo ay ku eedeeyeen in uu marar kala duwan u baajiyey shir lagu madalsanaa inay labada dhinac ay yeeshaan khilaafkan ayaa wuxuu salka ku hayaa maamulka iyo isqabqabsiga kala duwan ee arrimaha kala duwan ee wasaaradda gaar ahaan mashaariicda digital integration lagu magacaabo kaas oo la sheegay in ay ku baxayso lacag gaaraysa siddeetan milyan oo dollar war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradaha boostada isgaarsiinta dowlad goboleedyada dalka ayaa waxa uu qorneyd sida tan ku socoto wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa og madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ra-iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa dhammaantood og ujeedaduna waa joojinta wadashaqeynta wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya shir ay ku yeesheen aalada fogaan araga ah dhammaan wasiirada wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada ee dowladda xubnaha ka ah dowladda soomaaliya waxay ku joojiyeen wadashaqeyntii ay la lahaayeen wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda soomaaliya dhammaan wasiirada ayaana qaatay go-aan kadib markay arkeen in wasiirka isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya jaamac xasan khaliif uu lumiyey xiriirka labada heer ee wasaaradda islamarkaana uu keligiis qaaday tallaabooyinkan hoos ku xusan kow inuu baajiyo dhowr jeer shir lagu madalsanaa labada dhinac inay yeeshaan labo in mashaariicda horumarineed ee loogu talagalay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda heer dowlad goboleed uu ku qortay shaqhsiyaad gaar ah oo xafiiskiisa u shaqeeya saddex in dhammaan tababarada ay xaqa u lahaayeen shaqaalaha wasaaradaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda heer dowlad goboleed uu joojiyey kuna koobay keliya wasaaradaha heer federaal afar in musuq maasuq baasan oo maamulaya mashruuca dijitaalka ah ee bangiga dunida dhowaan bilaabmayso kuna baxayso lacag dhan siddeetan milyan oo dollar ayuu ahaa war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradaha boostada isgaarsiinta ee dowlad goboleedada dalka ka jira markan sarokac aada u baahsan ayaa ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha nool ee lagu iibiyo suuqyada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan isxaaq rashiid nuur ayaa warkan beledweyn ka soo diray waa saylad lagu iibiyo xoolaha nool sayladan iyo kuwa la midka ah ee ku yaalla beledweyne waxaa xilligan laga dareemayaa sarokac ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha cariga noocyadiisa kala duwan sida orgida iyo wananka jarka ah ee la dhoofiyo iyo weliba kiisa dhediga ah ayuu sarokac ku yimid qiimaha la kala siisto suuqyada beledweyne ganacsatada iibisa xoolaha mar ay la hadleen tv-ga dalsan ayay u sheegeen in sarokaca xilligan ay sababeen abaaro ka jira dalka iyo waddooyinka degmooyinka beledweyne oo isku furmay ariga midka dugaaxa iyo midka jarka laba qaybood waa kala yimid ariga jarka oo ilkacadka ku magacaabanu lixdan konton iyo shan waay ariga dubaaxa shan iyo toban soddon intay ka dhexaysa waay midba dhiiggeeda waxa dhan waa isku siiladan kawaanley waa cid kaloo kaa gadan ma neef dhaqaal loo gadanaa male dhulku waa abaar neefkii la soo qabta neefkii dhiig lagaa waa laga tegaa dadkii saddex biri afar biri suuq la taagan yahay xoolaha meel fiican ayuu maraya ariga shirkadaha hadda waa la gadaya saaka siddeetanaa la gaday madaxa gacanta hore waa siddeetanaa la gaday ilamaa konton afartan gacanta ugu hoosaysa waa
xoolaha iibkoodu waa fiican yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin roobna waa noo da'ay ariga jarkaa siddeetan toddobaatan ilaa lixtan ugu hoosayn ariga dabaaxa konton isheeg afartan soddon shan saas waaye dadku alxamdulilahi rabbilcaalamiin beledweyne waxay xudun u tahay dhoofinta iyo ka ganacsiga xoolaha noocyadooda kala duwan maadaama ay ku taalo marin muhiim u ah gobollada kale ee dalka isxaaq rashiid maxamuud tv-ga dalsan beledweyne waryahayaga isxaaq rashiid aada u mahadsan yahay markan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagreen oo ku sugan magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxauu dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo laga hirgelinaya degmadaasi ibraahim mayow ayaa warkan soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa magaaladan ka dhagax dhigay xarunta dhallinyarada magaalada iyo xarun loogu talagalay in lagu keediyo laguna hagaajiyo kalluunka magaaladan munaasabadda dhagaxdhigga xarumahan waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali rajac wasiirada dhallinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada ugu horreynna waxaa goobta ka hadlay duqa caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed baraawe doctor liibaan abukar baafo waxaan u taagannahay maanta sidoo kale ayadoo aysan kala har lahayn uu madaxweynaha noo horseed yahay dhagaxdhiggii xaruntii dhallinyarada ee degmada baraabe taasoo lafdhabar u ah dhallinyarada oo aysan lahayn meelo ay ku kulmaan ama ay ku qabsadaan howlahooda u gaarka ah sidoo kalena xaruntan ay ka baahi tiri doonto tababaradooda gaarka ah iyo waxqabsigooda kale iyo arrimaha bulshada siday uga qayb qaadan lahaayeen waxaan leenahay insha allah annaga ka maamul ahaan hadduu la yidhaahdo hirgelinteeda iyo hadduu la yidhahdo hogaaminteeda ayaan hadduu la yidhahdo fududayn doonnaa insha allah sidoo kale waxaa munaasabadan dhagaxdhigga dhankooda ka hadlay wasiirada dhallinyarada iyo kaluumaysiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa sharaf inoo ah in maanta uu madaxweynaha noo dhagax dhigo barnaamijkii ballaarinta xarunta kaydka kalluunka iyo hagaajintaysa oo xaruntaani hore wax looga bilaabay haddase dhammaystirkeedii iyo ballaarinteedii uu dhagax dhigay madaxweynaha xaruntan oo ah xarun muhiim u ah waxsoo saarka kalluumaysatada deegaanka koonfur galbeed laga soo bilaabo jasiiro ilaa baraawo marka laga reebo xaruntan oo kale ah oo hadda marka ka socoto waa xarunta ugu weyn koonfur galbeed ee yeelan doonto waxaa sharaf ii ah inaan maanta qayb ka ahay mashaariicda uu madaxweynaha dowladda koonfur galbeed oo ka dhex dhigayo mashaariicda oo ay ka mid tahay youth centerka oo run ahaantii youth centerkaniti muhiimad weyn leh dhallinyarada deegaankan ay ka faa'iidaysan doonaan qaybo kala duwan oo ka kooban yahay hadday naqato dhankii waxbarashada hadday naqato dhankii wax soo saarka hadday naqato iyo qof walba oo maxaan lahay oo dhallinyaro ah meeshu entertainmentka ku suubilahay ah waana rajeynaynaa insha allah dadka deegaanka reer deegaanka reer baraawe in macnaha ay ka faa'iidaystaan fursadaas qaaliga ah gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa madaxweynaha uga mahad celiyey dhagaxdhigga xarumahan oo baahi weyn ay u qabeen dhallinyarada magaalo xeebeedka baraawe farxad weynay noo tahay runtii waa baahi shacabka ay u qabeen in kalluunkan suuqgeyn loo helo maadaama degmadan baraawe ilaha wax soo saarka qeybaha ka mid a ay tahay kalluumaysiga dad badan oo kalluumaysatana ay ku nool yihiin waxaan rabaa hortaada inaan uga mahad celiyo wasiirka cusub ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo runtii mashruucan kaalin weyn ka soo qaatay oo halkaana soo gaarsiiyey wafdigaagana ka mid ahaa annaga ka maamul gobol iyo degmo ahaana waxaan diyaar u nahay in xaruntan dhismaheedii la dedejiyo shaqadii heer maamul gobol iyo degmana aan ka qabano haddii alla idmo taasoo wax soo saarka degmada xagga ganacsatada kalluunka ka shaqaysata iyo iigbeentiisa bannaankaba wax weyn ka tari doonta dhaqaalaha ee koonfur galbeed soomaaliya mudan madaxweyne aada iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa sida daalla-aanta ah ee mashaariicda degmadan baraawe loo keenayo mar walbaba farxad weynay noo tahay guulay noo tahay sharafay noo tahay annagana waxaan ballan qaadaynaa halkeeda inaan kasii wadi doono ugu dambayn madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafti gareen ayaa bulshada magaaladan iyo maamulka magaaladaba kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan horumarinta magaaladooda waa munaasabadii labaad ee dhagaxdhiggii xaruntii ee dhallinyarada ee koonfur galbeed ee degmada baraawo ee loogu talagalay inay xarun u noqoto dhallinyarada iyo sboortiska oo ay u kala qaybsan tahay qaybo kala duwan meeshii kubadda lagu dheeli lahaa meeshii wax lagu tababari lahaa meeshii kombyuutaradii xaruntii lagu shiri lahaa intaba u samaysan runtii waa mashruuc aad iyo aad muhiim u ah bulshadana muhiim u ah dhallinyarada degmada baraawona muhiim u ah oo ay u noqonayso meel shaqo abuur ah ayna xirfadaha kala duwan ay ku samayn doonaan waxyaalaha horumarinta bulshada ayayna ka mid tahay aas-aaska iyo tacabka dowladnimada waa in dhallinyarada la soo geliyo oo ay wakhti u helaan intii ay wakhtigooda gelin lahaayeen waxyaalaha xunxun oo dhaqanxumada ah ama ay aadi lahaayeen kuwaan inkaarta qaba oo shacabka soomaaliya dhibaataynayo in shaqana loo abuuro ayna helaan xarumo lagu wacyigeliyo ay ku tababartaan ay ku shiraan aqoontooda ay ku kororsadaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waana runtii aadaan ugu faraxsanahay waxyaalaha muhiimkaaho noo suurtagalayna ka mid tahay madaxweynaha oo soo gebagabeynaya safarka shaqo ee uu ku joogay baraawe ayaa ugu dambeyn kulan la qaatay saraakiisha laamaha amniga degmada baraawe isagoona kala hadlay adkeynta sugidda amniga magaaladan ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan magaalada baraawe
waryahayaga ibraahim mayow aada ayuu u mahadsan yahay guud ahaan warbixii gudaha iyo daafaha caalamka naga soo gaarayna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa tan iyo warkeena xig intaan kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaana alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel